galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida waraysi gaar ah oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu siiyey idaacaddan v o a markan waxaan garanay in oo farsamada iyo istaraatiijiyada lagula dagaalamayo al-shabaab in wax badan laga bedelo waxyaabaha aan ka bedelnay ayaana aan ka mid ahaa waxyaabaha aan kala kala hadalnay dowladda maraykanka oo aada iyo aad usoo dhoweeyeen ballanqaad badan oo xagga wada shaqaynta ana na siiyeen istaraatiijiyadii shabaab lagula dagaalami jiray waagii hore mid ka duwanaan hadda wadanaa insha allah waana waana ku guulaysanayna
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer xalay ka jeediyey kulan uu la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee waqooyiga ameerika barnaamijka hambaliyada iyo heesahana waad maqli doontaan mar kores ku soo dhowaada warkii dunida duqaymo ay israa'iil ka geysatay garoonka dowladaha caalamiga ee dimashik iyo fadhiisanno ciidan uu ku dhowaa koonfurta caasimadda suuriya ayaa lagu dilay askar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda maanta wakaaladda wararka ee dowladda syriya ee sana soo xigatay sarkaal militari oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in weerarka uu dhacay saqdii dhexe ee xalay kadib kaasi oo sababay khasaare agab waxaana intaasi ay ku dartay in qaar ka mida gantaalada israa'iil ay soo riday ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkeeda la soo riday koox dusha kala socota xuquuqda baniaadamka ee syriya oo fadhigeedu yahay dalka britain islamarkaasina la socota dagaalka mucaaradka ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay shan askari oo dalkaasi ah iyo laba xubnood oo ka tirsan kooxaha ay iiraan taageerto ciidanka israa'iil ayaa waxa uu ka gaabsaday in wax faallo ah uu ka bixiyo arrintaasi duqayntan ayaa imanaysa toban maalmood kadib markii israa'iil ay duqayn ka geysatay garoonka dowladaha ee aleppo ee waqooyiga syriya oo aan maalmo shaqaynin kaasi u ahaa weerarkii labaad muddo toddobaad gudihiisa baarayaasha qabuuro wadareed ku yaala ukrain ayaa waxa ay heleen caddeymo muujinaya in qaar ka mida dadka dhintay la jir dilay ayna ku jiraan meydada xubnaha laga jaray iyo kuwo xarig qorta loogu xiray sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski goobta lagu aasay meedadkaas oo u dhow isium oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada ruushka ayaa u muuqataa mid ka mid a kuwa ugu weyn ee laga helay ukrain meedadka zelenski oo hadal muuqaala jeediyey saacado un kadib markii ay soo shaac baxday soo saarista meedadkaasi ayaa sida muuqata muujinaya culayska ay leedahay taasi zelenski waxa uu sheegay in ka badan afar boqol oo qabuuro in laga hela goobtaasi balse ilaa iyo hadda aan la ogeyn tirada dadka dhintay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington aan ku bilowna sida wararkeennaba aad ku maqasheen waxaa washington beryahanba safar howleed ku joogay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeborow oo mudane xasan sheekh maxamuud xalay kula kulmay hoteelka uu washington d c ka deganaa ayaa madaxweynaha la yeeshay waraysi gaar ah oo madaxweynuhu uu siiyey v o a sidan ayuuna u dhacay waraysiga yeborow uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo madaxweyne xasan sheekh aan kula yeeshay magaalada washington d c isaga oo maalmo kooban kaliya joogay aanan uga mahadinayno waraysiga una siiyey madaxweyne kusoo dhawow haddaan ku bilaabo waxaad joogtay laba maalmood waxa aad la kulantay madax badan oo maraykana waxyaaba badan baad ka hadasheen haddaad si gooniya u tafatirto waxyaabaha aad ku wada hadasheen maxay uga duwan yihiin kuwii hore gaar ahaan arrimaha amniga oo kale bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waa run laba maalmood oo aan joogay madax badan oo maraykanka ayaan arkay iyo hay-adaha kale ee ku yaala magaalada washington degan world bank i m f dhammaantood waxaan ka wada hadalna un waxay ahayn masaalixda iyo danaha soomaaliya ay ka leedahay hay-adahaas iyo dowladdan muxuu ahay qeybeeda kala duwan arrimaha amniga dib u kabashada dhaqaalaha dib u habeynta maxaan ku irahday qaabka muxuu ahay dhaqaalaha dalka loo waxeynayo iyo waxa ay ka galaan dhammaantood oo ay naga kaalmeyn karaan hadda ka hor aniga mar horea iigu dambeysay dalkan baryahan ma imaanin berigii aan anigu madaxweynaha terimka hor iyo haddana duruufaha soomaaliya wax badana iska bedelay marka dabcan wixii hore aan kala hadli jirnay walax ka duwan ayaan maanta kala hadlaynaa waxaan kala hadli jirnay sidii loo soo nooleynaya hay-adaheenna siday nooga kaalmay lahaayeen khaasatan arrimaha maaliyadda bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hantidhowraha guud xafiisyadaas sidii loo qaabay lahaa iyo sidii loo dhisaha iyo shaqadooda sidii sidii bangiga dhexe inuu swift code yeesho electronic transfer inuu yeesho bangi correspondence banks oo adduunka la macaamilo maanta waxaasoo dhan waa laga soo gudbay bangigan adduunka uu la macaamilaa bangiyada soomaalida xataa adduunka la macaamilaan qaarkood laakiin arrimahaas in meesha ay joogaan hadda hore looga sii wado weli waxbaa dhiman ayaa ugu weynay arrimaha amniga ayaan ayagana sidoo kale aan aada iyo aada uga uga wada hadalnay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkana sidoo kale ayadana qaab reform ama dib u qaabeynta ku socota hay-adaheena dhaqaalaha iyo dhaqaalaha soomaaliya in la sii kabo arrimaha humanitarianka ayaa iyo abaaraha jira ayaa qeyb kale oon aada iyo aada uga wada hadalna kamid ahaa isbedelka cimilada iyo duruufaha cimiladu ay keentay iyo sidii loo looga soo kaban lahaa ayaa kamid ahaa marka qodobo badanaa isla soo qaadnay laakiin dabcan waxyaabihii hore awal isla soo qaadi jirnay waa waa ka dulaan soomaaliya soomaaliyeedii shalay ma ah
madaxweyne waxaa tahay adiga madaxweynaha soomaaliya ee keliya ee fursad u helay in laba jeer si dimuqraadiya loo soo doorto adoo ka faaidaysanaya khibradaadii hore aad xafiiska soo joogtay maxaad haatan is leedahay mudnaanta koowaad c oo aad aada uga shaqeyn leed gaar ahaan arrimaha argagixisada iyo al-shabaab la dagaalankooda qaabkeed u geli lahayd markaan
kolkii hore oo aan xafiiska joogay laba kun labaiyo toban laba kun toddobiyo toban waxaan shaqo badan ka qabanay arrimaha argagixisada iyo la dagaalankeeda magaalooyin badan annaga waxaan nimiday talada berigaas iyadoo madaxweynihii iga horeeyey oo argagixisada dagaal culus ku qaaday oo magaalada muqdisho uu ka bixiyey oo ay maxaanku irahda ay banaanka jiraan markii aan nimid annagana meeshaan kasii wadnay magaalooyin badan degmooyin badan aan kasii xoreynay dalku inta badan waa isu furfuray dib ayaa meelo badan ugu soo noqdeen meelo qaarkood dhaqdhaqaaqa ayay ka dhowreen oo wadooyinka ayay ka xireen marka markan waxaan garanay in oo farsamada iyo istraatiijiyada lagula dagaalamayo al-shabaab in wax badan laga bedelo waxyaabaha aan ka bedelnay ayaana aan ka mid ahaa waxyaabaha aan kala kala hadalnay dowladda maraykanka oo aada iyo aada u soo dhoweeyeen ballanqaad badan oo xagga wada shaqeynta aana na siiyeen marka istraatiijiyadii shabaab lagula dagaalami jiray waagii hore mid ka duwanaan hadda wadanaa insha allah waana waana ku guulaysanayna aad umahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay arrimaha abaaraha in laga hadlay dowladdaadu isla markiiba ergey gaar ayaad magacooday dadaal baad gasheen maxaad is leedahay tallaabooyin oo imika aad qabateen ama aad qaban doontaan si aan macluul loo gaarin oo halka ay taagan tahay aan looga sii xumaan
sanadkii afaraad oo roobabku ay baaqdeen oo si macnole aanay u da-in ayay soomaaliya joogtaa kuwa saadaasha saadaaliyana hadda waxay leeyihin sanadka afaraadna roobabku ma fi sanadka shanaadna roobabku ma fiicna ayaa la leeyahay waana sii daro muhiimadda ay leedahay dadka soomaaliyeed noloshooda in la badbaadiyo ayay ahayday inaan ergey gaara u magacaabay mar allaale markaan xafiiska imiday intaanan prime minister iyo xukuumad iyo aanan muxuu ahaay la dhisin ergeyga gaarkaa shaqo aada iyo aada u fiican u qabtay adduunyada ayuu dib ugu soo jeediyey soomaaliya iyo duruufaheeda gaarka ay ku sugan tahay safaro aada u dhaadheer oo annaga aanan noo sahlanaynuu galay haatan aan kula hadlayo new york uu joogaa wuxuu ka shaqeeyuhaa sidii oo oo ay u suurtogeli lahayd in soomaaliya dib loo dhowro oo sidaas aad sheegtay baahida abaaruhu ay keeneen in aanay u gudbin macluul oo ay baahi un ku ekaato ayaa dadaalkeeda aan ku jiraa dowladdan maraykanka horeyna lacago badan ayay u ballan qaaday maantana waxay ii sheegeen lacago badan inay bixin doonaan laakiin ay ku dhawaaqi doonaan waqtiyada soo socdo sidoo kale bangiga adduunka ayaa isaguna inuu wax bixin doono oo dhinaca abaaraha iyo dadka gaajada haysaha lagu kaalmeeyo annaguna haddee dadkii in wax la gaarsii karaa nalaga rabaa oo amnigii iyo meeshii wax lagu gaarsii lahay annaguna aan keenno marka shaqo wada jir oo dadaal badan ayaa socdo laakiin waa nasiib daro macaluul in aanay gaarin ayaa hadda maanta noogu muhiimsan in aada looga shaqeeyo waa gartay madaxweyne markii aad xafiiska la wareegtayba waxaad qaaday dhowr safar oo aad ku wareegtay gobollo qaarkood iyo wadanada qaarkood markaad isku soo duubto maxaa outcomeku ahaa maxaa ka dhashay oo aad is leedahay si goonay kuusoo jiitay safaradii aad gashay iyo wadahadaladii aad dowladaha gaar ahaan dariska ah aada la gashay dowladahaas qaar badan oo ka mid ah nasiib daray ahayday muddadii dowladdii aniga igu horreysay ay jirtay calaaqaadkooda iskuma iyo dowladda soomaaliya dowladaha isuma fiicnayn sababtu si kastaba ha ahaatee marka bal horta marka ugu horreysay maadaama annaga siyaasad cadow dibadda inaanan yeelanin aan qaadanay duruufaheenna maantana aanay saamixaynin in aan xafiiltan iyo dagaal aan la galno dalalkaas qaarkood aan saaxiibanahay qaarkood aan walaalanahay waxaan go-aansaday in cilaaqaadkii dalka la soo celiyo dib loo soo soomaaliya iyo dalalkaasi saaxiibada ahay intii aan tagayba ididiilo fiican olredina dadaaladooda iyo kaalmadooda khaasatan arrimaha hadda nagu taagan ee abaaraha iyo amnigaba waxaa ka muuqdo yani kaalmo xoog leh oo ay arrimahaas ka geysteen sidoo kale dowlad goboleedyada waatii aan soo maray oon shir la qabanay haddana mar labaad waata maalin dhaweyd haddana shirnay cod midaysan aan ku sheegnay in abaaraha iyo amnigaba aan wax badan si wada jira uga wada qabanayno marka marka ay ceelley heshiisaa geley biyo cabtaaha la yiri dadkeena soomaalida ah iyo caalamka saaxiibada nala aba in ay isku duwnaadaan ayaa muhiimadda noogu weynay ahayd ugu dambeyn markaad aada gelaysay ololihii doorashada waxaa halqabsi ku ahaa soomaali iyadoo heshiis ah adduunkana heshiis la-ah sideed is leedahay waad ku hirgelin kartaa himiladaas wal waaba bilownay waanaba bilo hirgelinteedii waa bilownay oo waa mid hadda aad sheegaysay safarada aan tagnayaa kamid ah dowlad goboleedyada mid walba meeshiisi inaan ugu tagnay inaan shir ugu yeernay isla fariisanay midaan ku sheegaya kamid ahoo maalmo dhaweyto intaan muqdisho kasoo bixin shirkii aan galnay annagoo isla wada jirna dhammaanteen inta siyaasiyiinta ahayd in aan soo bandhigno tusnay adduunyada iyo dadka soomaalidaba inaan yani arrimaha inta badan dabcan dad bini aadan oo meel jooga kala ra-i duwanaansha way imaanayo dadku mashiin ma aha rabot ma aha robot yani ma aha dabku fikray leeyihiin duruufo gaar aho degaanadooda waxbaa haysto waxyaaba oo noloshay ka mid tahay kala duwanaanshaha inuu yimaado sunnada ah laakiin markay timaado soomaaliya see la yeelayaa aada uma wax kala duwanaansho ah ma jirto waana waxa aan rabnay annaga haddii aanan dadka soomaalida madaxda soomaalidu haddaanay cod midaysan ku wajahin arrimaha waaweyn ee maxaanku irahda qaranka soomaaliya haysto hadda aan sheegayno amnigu ka mid yahay abaaraha uu ka mid yahay dib usoo kabashada dhaqaalaha ay ka mid tahay dee koox keliya ma ma ma ma dhaqan gelin karto dalku nidaam federaal ah ayuu ku salaysan yahay dowladda dhexe waxaa laga rabaa deegaanada iyo dowlad goboleedyada in ay daadihiso oo ay isku hayso ilaa iyo haddana runtii fafaalooyin aad iyo aad boqol iyo labaatan maalmood iyo wax lamid a fafaalooyin iyo fafaalooyin fiican ayaa arrintaas ka muuqdo mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqata nimanka madaxda ka ah dowlad goboleedyada iyo rabitaan in horey loo socdo oo maxaan ku raha dalkan duruufihiisa la adriskilay ah aada baad u mahadsan tahay madaxweyne kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aanu ku wareysanay magaalada washington d c oo isagoo wakhtigiisa uu aad iyo aad ciriiri u yahay haddana fursad fiican isiiyay haddaanu v o a nahayna aad baanu uga mahadinaynaa waa mahadsantaha waa mahadsantaha cabdiraxmaan aada waa mahadsantaha
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia ee duleedka washington xalay kula kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agaaraheeda iyo xubno ka socday jaaliyadda soomaalida ee guud ahaan gobolada maraykanka iyo kanada madaxweynaha ayaa khudbad dheer uu ka jeediyey kulanka kaga hadlay arrimaha ammaanka la dagaalanka al-shabaab abaaraha ujeeddada safarkiisa washington iyo midnimada soomaaliya saare cabdi axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga diyaarisay kulanka waxaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu uga hadlay caqabadaha al-shabaab iyo dagaalada ka dhanka ah ee socda iyo weerarada joogtada kooxda ay geysanayaan abaaraha ka jira dalka mowqifka dowladda ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo waxyaabihii uu kala hadlay saraakiisha maraykanka intii uu ku sugnaa labadii cishe lasoo dhaafay gudaha magaaladan washington d c madaxweynaha oo qurba joogta ku booriyey inay dalka maalgashtaan dibna ay ugu noqdaan ayaa sheegay in dagaal adag oo ka dhana al-shabaab ay dowladiisa wado muddo toban sano ah hase yeeshee waxa uu sheegay wakhtiga in kooxdu ay u muuqato inay soo xoogaysanayaan ayagoo rogrogaya xeeladooda dagaalka siyaasadda qeybteeda lugteeda labaad waxay ahayday shabaab degrading ha lagu sameeyo hoosa loo dhiga awooddiisa ha la yareeyo hogaankooda ha la dilo meesha lagu arko xeryahooda hala hala dudumiyo meelaha ay qarxyada ku sameeyaan hala ataago hala burburiyo gantaalo cirka ha lagu weeraro ciidan ha lagu duldejiyo ha ka duldhacaano anso degrading capabilitygooda in hoos loo dhigo waa fiicneed yani shabaabaa wax badan loo dhimaayey laakiin inaaf ma ahayn markii nin hogaamiyaa la dilaba kii midka mid kasii xagjirsanaa soo baxaayo xere ay lahaayeen oo tababar ay ku samaysan jireen marka la burburiyo in a matter of weeks xeradii oo intii horeba kasii xoog badan haddana dhismayso coping mechanism ayay samaysteen oo waxaasoo dhan ay isaga celiyaan gurigaana baabuur qaraxa lasoo agdhigi lahaa derbiye adag iyo dhagxaan adag iyuu keensaday okay haddii baabuur yaroo maxaanku irahdaye la la la la la keeni lahay si oo looga gudbo dhagxaantan qaraxu oo u gaaro baabuurkaa la weyneynaa baabuur weynaa lasoo raraa meeshaa la dhigaa waa la qarxinaa its done so they they continuously develop annagana waxaana laga nalaga rabaa inaan annagana sidoo kale aan develop garowno oo aan la nimaado creative ideas lagula dagaalamayo nimankan isagoo ka hadlayay khataraha al-shabaab ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in dhulka baadiyaha al-shabaab ay xoolo dhaqatada ka qaataan dhaqaale xoogan oo sakawaad ah ganacsatada magaalooyinkana ay ku qasbaan oo ay ka qaataan lacagahaasi sakawaadka ah ciddii diidana ay cawaaqib marsiiyaan mar waa zake ay yidhaahdaan mar waa tabaruci jihaadka ay yidhaahdaan mar waa cashuur ay yidhaahdaan marba magacay u bixiyaan maray qabaailka qabiil hebel ma tiraa boqol kunoo dollar aad ku qorana keena ay yidhaahdaan marba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadkii soomaaliyeed badankiisa ku nool yihiin saasay uga taliyaan waxaa soo hara magaalooyinka muqdisho iyo magaalo kasta ayadoo meel kasta oo gacmaha lacagi ay isu bedesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqoto dhan lacagay ka qaataan nowtriga haddaad propertieska iibinayso ama soo iibs soo gadanaysid they are there and then they manage everything through phone jaamac ma lagu yidhahaa dhiib lacag maxaa u dhiibaysa horea waxaa haystaa laba maalmood lacagta dhiib haddaa dhiibaysa adaa u maqan waana lagu dilaa waa lagu qarxina gurigaan maa leedahay cafeteriadan haa lacagta bixi horea maya hore aniga shabaab lacag masiya baxa horea baabuur qarax agta laga soo dhigaa bug kun laba kun oo dollar laga yaaba in la weydiinayo boqol kun oo dollar yaa yaa la khasira war balaayadan ankaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga sii naga siiya ammaan hana siiyaan so that's dhaqanka maafiya waa soo maha maafiyadii yurub ka jirtay italy ka jirtay siday u dhaqmayeen waayo mar uu soo hadal qaaday wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayuu sheegay inay qorsheynayaan inay dib u bilowdaan wadahadalada dhinacyada balse waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay inaysan dowladiisa marnaba aqbali doonin wax kasta oo wiiqi kara midnimadii dalka marka walaalaheen reer somalilan annaga waxaa naga goonaya inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimate-ka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooniisutaanka bromote garaynaya waa kasoo horjeednaa guddimo wixii wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadaan usoo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa usii jira haddana waa siinayna laakiin in agenda oo midnimadeenna dhaasi hadda dhaawacantay sii dhammaystirayo whatever uu yahay ama dhaqaalaha kusoo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diidaynaa mana mana mana qarinayno inaan diidanahay qurba joog kala gedisan oo kasoo kala safray gobolada dalka maraykanka ayaa waxa ay v o eda kala hadleen dareenkooda waxa uga baxay khudbada madaxweynaha doctor hodan siciid oo reer farjiiniya ah ayaa ku bilowday sida tan aad baa loo faraxsanaa meel qurux badan bay ahayd madaxweynaha iyo dadkii kala hadlayna runtii khudbaday ididiilo keenaya dadka isu keenaya ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhabeeyo in maaragtay dadku isku yimaadaan soomaaliya sideedii hore noqoto danahooda kuwa u gaarkaa iyo kuwa guudba ay maaragtay meel isugu wada yimaadaan marka habeen farxad leh aniga ilaahay runtii ajandaha madaxweynaha uu ka hadlay oo nabadaynta iyo security-ga ay muhiim tahay abaaraha iyo in dadka la taakuleeyo uu si fiican dadka uga codsadayna arrin muhiim oo dadkii maxaa la xukumaya hadday dadkii abaaro u dhintaan runtii bismillahi alxamdulillah waxaan ka mid minnesota magacaygu waa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daar alhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ariga maraykanka safar baan ku imid washington kadibna waxaan la kulmay madaxweynaha saaka waxaan joogay meeluu sbiid ka samaynayey oo ingiliish uu ku hadlayey maantana hadda caawa waxaan ka soo qayb galay kulanka ijaaliyadda soomaaliyeed ee muxuu washington virginia area uu la qaatay xaqiiqatan saaka hadalkiisii iyo hadalkii caawa uu jeediyey intaba marka la fiiriyo ahmiyad fara badan oo muhima ayay ayaa ku jirta marka laga hadla xagga nabadgelyada maxaa jira sidaan ognahay horumar lama samayn karo haddiina nabadgelya jirin marka saaka iyo caawa labadaba aad wuxuu ugu celiyey nabadgelya iyo qiimaha ay leedahay iyo sida ay uga go'an tahay inay wax ka qabtaan arrintaas marka qiimo badan bay leedahay in lagu taageero lagu gacansiiyana waa muhim weeyaan inkastoo caqabadaha abaaraha iyo xaaladaha amniga uu si weyn uga hadlay madaxweynaha haddana waxaa xusid mudan inuu soo hadal qaaday dadaalada ay sameynayaan dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo horumarka weyn ee xagga ganacsiga haddii ay noqon lahayd isgaarsiinta iyo haddii ay noqon lahayd dhismayaasha casriga ah oo si weyn ugu soo badanaya magaalada muqdisho sahre cabdi axmed v o a springfield virginia
qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaaladan washington iyo gobolada ku dheggan ee maryland iyo virginia oo munaasabadaas soo abaabulay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo khudbaddii uu jeediyey maxamed colaad xasan ayaa mikrofka la dhex qaaday
magacayga waxaa la yidhaahdaa qatra ciidan gale runtii shucuurteyda aaday u sarraysaa sababtoa waa ku faraxsannahay inaan madaxweynaheenna aragno oo weliba madaxweynihii mar labaad soo noqda ee taariikh sameeyey inuu yahay aad ayaan u soo dhoweyn waan ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inuu dowladda ilaahay garab galo
walaal magaca adigana waa sidi axmed cumar xaraayi sidow oo degan alexandria virginia waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee aan soo dhoweynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii maanta khudbad oo taariikhi ah ka jeediyey jaaliyadda soomaaliyeedna kula dardaarmay inay waddankii wax uga ka qabtaan sida xagga kana caawinaan xagga abaaraha maadaama ayaga ay la tacaalayaan xagga dagaalada ay kula jiraan ururka xagjirka ee al-shabaab waa maadsantaha walaal waa maadsantaha waxa ay ila taagan qof kale oo ka mid ah mujtamaca ku nool gobolkan virginia walaal magacaaga iyo magacayga waa cabdifataax cali gacal degan gainesville virginia runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo soo dhoweynta madaxweynaha khudbadiisana runtii aad iyo aad baan uga helay especially balaanka maaragtay la dagaalanka argagixisada laakiin hadal keliya wax ma tare bal waxaan rajaynaynaa bal waxqabad iyo hadallada uu sheegay inuu ka dhabeeyo waa afarta sano soo socota insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo saddex bilood ay ka dhammaatay bal in maaragtay waxqabad run ah oo dhaba inaan ka aragno oo hadal keliya ose hadalka arrinta aysan ka noqon walaal adiga magacaaga magacayga waa jaamac maxamed xirsi waxaan deganahay northern virginia laron county dareenkaaga ku aada wallaahi maanta si fiican baa madaxweynaha soomaaliya loo soo dhoweeyey washington iyo maryland iyo virginia isagoo waxyaalo badan taataabtay oo ka hadlay marka oo si fiican u qanciyay dadkii meesha ka soo qayb galay waxaan u rajaynaynaa inuu dee waxyaaluhuu sheegay inuu si fiican u fuliyo inkastoo hadda ay tahay wakhtigii labaad oo lasoo dooranayo uu yahay madaxweyneha hadda waaye araga oo waxa hortaaganay yihiin wax adag ay yihiin marka wallaahi wuuna wada qanciyaan u malayaa maanta waa mahadsantahay hooyo adig magacaa aniga hooyo waxaa la yidhaha beelashan diille waxaan reer virginian ahay ka warran communitiga gobolkan ku dhaqan iyo madaxweynaha soo dhoweeyeen khudbad buu jeediyey maxaa idinkaga baxay communitiga alla madaxweynaha iyaga waa cajiib waan arki weynay waan ka gaari weynay maahane dhulaha dhulkaan kor uga qaadi lahayn qubinsi wayna anfacday xaasana hore u socan leenahay wix dhibkeena oo hadal badankeenna ilaahay ha kaa qabto soomaaliya oo midah oo heshiisah iyo anoo boondheer shaah ka cabaa liidada lagu tagaa ilahay ka rajaynaya
dad muujinaya dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaad dhegeysateen waxaana mikrofka la dhex qaaday waryahana maxamed colaad xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatan ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan barnaamijka waxaan idinku haynaa heeso aad si weyn uga heli doontaan iyo sidoo kale dhambaaladii aad noo soo dirsateen oo aan halkan idinku hayno dhambaalka ugu horreeyase waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey ibrahim soo qaba dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya waxau naga soo gaaray hooyo maryamo maxamed ereg iyo hooyo faadumo faalax cawad aabe xasan cumar seynab weli xuseen iyo faatuma weli xuseen faiza weli xuseen iyo aamina weli xuseen iyo cabdiraxmaan weli xuseen cabdishakuur weli xuseen iyo cabdi yuusuf maxamed cabdi cabdi maxamed iyo hooyo aamina haye iyo caruurteeda iyo hooyo ardo nuuriye iyo caruurteeda salme maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas suleymaan xasan geedi dhammaan asxaabta waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ruqiyo weli xuseen iyo cabshir xasan libaax oo gabar ay ugu dhalatay gaarisa waxaana gabadhaas loo bixiyey shukri cabshir waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggiinna allah ka dhigo shukritisoo weynaata waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamiin dhambaal qurux badan oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaan markaan gacanta ku hayaa dadka dhambaalkan diraya ee ku jiraan waxaa ugu horeeya adeer aadan isaaq iyo adeer jacfar maxmed adeer cali nuur cali iyo adeer cali ibraahim dhammaan waa adeero waxay kale yihiin adeer mahad cabdi iyo adeer cabdiraxmaan iyo adeer ibraahim cali iyo adeer cabdulaahi xasan iyo adeer cabdiraxiim xasan iyo adeer maxamed cali dhammaan waa adeero cabdiraxmaan nuura ku jira cabdixakiim cabdi isxaaq maxamed eedooyin baa markaana bilowday eedo khadiijo aadan eedo sacdiye xasan eedo nuurto isxaaq iyo eedo xaawo cali iyo ugu dambeyntii eedo xamiido cabdi iyo eedo faadumo abtiyo ayaa markana soo galay lasoo kala habeey waaya abti ibraahim amiin iyo abti xasan amiin iyo abti aadan cali iyo abti maxamed cabdi iyo abti cali amiin iyo dad kaloo fara badan oan lasoo koobi karin ayayooyin awowyaal baa ku jira dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan cali maxamed iyo shukri aamin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda towfiiq taariikhdu markay ahayd tobanka bisha sebtembar sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ku ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay magaalada baydhabo in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada ee kora ee kaalin qaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsanna u tara aamiin heesta ugu horreysa ibraahimow dhegeystayaashu soo qabo heesta koowaadn dhegeystayaashana usoo qabanayno waa jacayl waalan waa kan waxaa qaadaysaa shakarool axmed
jacayl waalan shakaroon axmed yuusuf waxaa dhambaal uu naga soo gaaray injineer cali maxamed diiriye iyo qadar cali cusmaan iyo farxaan bilow xareed yuusuf aadan u k iyo ibraahim cabdulaahi cabdi iyo isaaq cabdi cabdulle iyo ibraahim cabdulaahi cabdi iyo aabe ibraahim cabdi aabe cabdulaahi cabdi hooyo caasho axmed aadan cali muuse xasan muuse faaduma muuse iyo nimco muuse iyo hooyo xaliimo cali imaan iyo xasan cabdulaahi cabdi iyo habboon cabdulaahi cabdi saciid maxamed cabdulaahi iyo sulaymaan maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo caayisho maxamed cabdulaahi iyo salmaan maxamed cabdulaahi waxaana dhammaantooda ay hambali u dirayaan doctor maxamed cabdulaahi cabdi iyo deeqo muuse dhakat oo wiil uu ugu dhashay beled xaw wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtira aamiin mar kale ayaan dhinacii heesaha u jaleecaynaa mid ka mid a heesahan idiin hayno bal marka hore nala dhegeysto
aduudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geeliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa duuxii lafay waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calab lagama dhunte maladhayahaygaay calab lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calab lagama dhunte maladhayahaygaay calab lagama dhunte kitaabay sukendhigay aadna weli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadaanid aadna weli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadaanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadaanid aadna weli madhaadaanid sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen dhambaalladi ayaan markana aadaynaa tahniyad dhalasho ayaan gacanta ku hayaa dhambaal ciwaan looga soo dhigay oo dadka dirayana ay ugu horeyso hooyo xaliimo awsuluub waxaa kaloo ku jira hooyo maryamo maxamed hooyo faadimo faarax aabe xasan cumar iyo zaynab cali iyo faadimo weli xuseen iyo faa'iza weli xuseen iyo aamina weli xuseen iyo cabdiraxmaan weli xuseen iyo cabdishakuur weli xuseen iyo abti yuusuf maxamed iyo abti cabdi maxamed iyo hooyo aamina xaye iyo caruurteeda iyo hooyo ardo nuuriye iyo caruurteeda iyo sidoo kale salmo maxamed cabdulaahi iyo awoowe cabdiweli faarax barre iyo cabdulcasiis maxamuud cabbaas dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban yaan ka tegayna suleymaan xasan geedina wuu ku jiraa dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahanid dhalasho oo farxad le hawada u marinayaan boqorkii boqoradda baa la yidhi waa yahay ruqiyo weli xuseen iyo abshir xasan libaax oo gabar ay ku dhalatay gaarisa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi shukri abshir xasan ducada waa v o a waa tahay darbada dhinaceena lagu soo noqnoqonaysa ibrahin waa tahay waxaan ku daceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay gaarisa tii soo korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarto oo kusoo kordhisa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray habaryaro nadiifo amiin quraysho amiin iyo sacdiye amiin xabiibo amiin iyo awowe amiin cadow awowe cali xasan awowe nuunow cadow awowe maxamed cadow iyo xaliimo xuseen iyo guudaay cabdi iyo iyo tamiimo xuseen iyo ayayo muslimo xuseen iyo ugu dambaystaa ayayo salaaday xuseen waxaanay jeclihiin dhammaantood inay tahniyad hawada u marayaan cali maxamed iyo shukri amiin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaanay leeyihin ducadu waa xaggina waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba wax tara amiin cees saddexaad in dhegsayaashanna u soo qabanayno waa basra waxaa qaadaya cawaale aadan
indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay hormada nolosha taho naftaadii la qaybsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay sidii ubax qaniyaho ka soo baxay meel qabow xaalbowlahan qaaliga dhexdiisa adaa qotoma sidii ubax qaniyaho ka soo baxay meel qabow xaalbowlahan qaaliga dhexdiisa adaa qotoma jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocanumayo dadaalku khasaarimayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhimayo anigu ku quudhimayo jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocanumayo dadaalku khasaarimayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhimayo anigu ku quudhimayo qidiga caashaqa taho aduun baan kugu qancaa rajada qiil baad u tahay qawlkana sharaf baad u tahay sidii qalanjiyo biciid ku wada nool qudhacahow aadaan ku qanaysadee qaraaba jacaydhahow sidii qalanjiyo biciid ku wada nool qudhacahow adaan ku qaraysadee qaraaba jacaydhahow jacaylku qadyoobimayo nasiibku qaloocanumayo dadaalku khasaarimayo wixii aan ku qalmihina anigu ku quudhimayo anigu ku kuri maayo jacaylku qabyoobi maayo nasiibku qaloocan maayo dadaalku khasaari maayo wixii aan ku kalmihina anigu ku kuri maayo anigu ku kuri maayo
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray habaryaro nadiifo amiin quraysho amiin iyo sacdiye amiin xabiibo amiin iyo awowe amiin cadow awowe cali xasan awowe nuunow cadow awowe maxamed cadow iyo xaliimo xuseen iyo guuday cabdi iyo iyo tamiimo xuseen iyo ayeyo muslimo xuseen iyo ugu dambaysta ayeyo salaaday xuseen waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad hawada u mariyaan cali maxamed iyo shukri amiin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaanay leeyihin ducadu waa xaggina waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dadkiisaba wax tara amiin
guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkan ayaan intaas kusoo koobaynaa waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haddaan dhegeystayaal dib idin xusuudiyo qodobadii warka ugu door koroonaa qiimaha israa'iil ka geysatay garoonka caalamiga ah ee dimashik iyo fariisano ciidan oo ku dhow koonfurta ah caasimadda suuriya ayaa lagu dilay askar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda maanta wakaaladda wararka ee dowladda suuriya ee sana oo soo xigatay sarkaal military oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in weerarka uu dhacay saqdii dhexe ee xalay kadib kaasi oo sababay khasaare agab waxaana intaas ku dartay in qaar ka mid ah gantaalada israa'iil la soo riday ka hor inta aysan soo gaarin bartilmaameedkooda kooxda dusha kala socota xuquuqda bini'aadamka ee syriya oo fadhigeedu yahay dalka britain islamarkaasina la socota dagaalka mucaaradka ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay shan askari oo dalkaasi syriya ah iyo laba xubnood oo ka tirsan kooxaha ay iiraan taageerto ciidanka israa'iil ayaa ka gaabsaday in wax faallaha uu ka bixiyo weerarkaasi dhegeystayaal galabta waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduro indile nabadgelyo
wada jira dantood